bal waxaad iga warantaa maxamed faarax mow faarax bal aragti ahaan dareenkaagu siduu yahay saaad u aragto in bilad sharafeedan maamuuskan heerkan ay ku siiso boqoradda ingiriiska aragti ahaan
horta wallahi waxaan leeyahay alxamdulilah waxaan salaamaya ummadda soomaaliya meel kasta joogto adduunka ku nooshahay marka taa ka bacdi waxaan leeyahay wallahi birlada sharafta laysiiyey aad baan ugu faraxsanahay waa waxaan niyadayda ku jirin aan sololna cashan weligaa laha xeerkaasaa gaari oo birlada sidaa quruxda badan baa lagu siin waa gartay maxay uga dhigan tahay noloshaada marka biladan inaad heshay i mean habmaamuuseedkan inaad heshay maxay noloshaada uga dhigan tahay marka
marka horta de horta dadka mala dadka o dhan ma la siiya dadka qaarkood ma la siiya waxay kusoo biiriyeen waddanka amba waxay u qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen marka ani birada waxay gu sii cashay guusha badanaan soo hooyey dalkayga imika hooyo dalkayga imika usoo hooyey ingiriiska marka de wallahi maans lahayn ani birladansna waa heli doontaa kumana markaan yaraa orodka bilaabay maan lahayn heerkan aan ka gaadhiy oo birladaasan oo magacaaga waxa lagu odhan doonaa ser waa wax qaaliya waa garta hadda caalamkao dhan waa lagaa yaqaanaa mow faarax dunida inteeda badan dadka soomaalida muslimiinta sidoo kale marka maxay kugu soo kordhinaysaa ay kula tahay in nin caana awalba aad ahayd in hadda seer lagu dhaho oo mudnaantaasi lagu siiyo
horta wallahi waa wax sharaf fiican waa wax fiican ismaan lahayn dee anoo anoo yar baan waddanka imday haddana waa alxamdulilah guushan soo hooyey wax aan u dadaalay marka waxaan leeyahay maanta soomaaliya meel kasta joogta dadka o dhan cashan wuxuu qofku niyadiisa gashado wuu samayn karaa waxaan leenahay alxamdulilah dee qof kasta wuxuu waa inuu hard work waa inuu shaqeeyaa un qof kasta uu si fiican un inuu waxaan sameynno si fiican u sameynaa waa gartay dhowr jeer ayaad qaaday bilado noocyo kala duwan ciyaaraha hadday noqoto kuwa lagugu maamuusay intaba marka noloshaada maxaad isleedahay way kuu dhiman tahay oo waad rajeyn lahayd inaad gaarto
horta wallahi waa alxamdulilah ilaahay cashan meesha fiican ii gaadhsiiyey ana anaan ku dadaalay marka waxaan is leeyahay haddii ilaha idhaha sanadkan waa twenty seventeen ku galnay oo bisha maanta kow ayaan is leedahay track inaan sameeyo london world championshipkaan is leeyahay haddana ku marka lena dheerigelinaya siaan ugu celin lahaa kabacdina waxaan rabaa inaan dekadii roadkii waxaa ordo marathonki iyo waxaa
waa gartay marka sanadkan waxaa kuu qorsheysan inaad tababaradaadi sii wado oo aad isdiyaariso kadibna aad ciyaarahaasi aad ka qayb gasho ha sanadkan kabacdi august baan gelinaya world championshipka oo ka dhaca ingiriiska kaa kabacdina waxaan isleeyahay sidii dekeda ama roadka oo marathonka aan isku diyaarin lahaa oon ka barin lahaa waayo roadka marka marka geshid sida track oo kale maaha waa waa wuu kala duwan yihiin
waa gartay bal mow faaraxow dadka ee noocaagoo kaleeto ah ee horey loo siiyey biladan oo maaragtay adduunka magaca kale kuwaad nooga sheegi karto oo boqorada ingiriiska ay siisay
horta wallahi waxa kamid a la siiyey alex ferguson oo manchester united tabar jiray in badan waxaa kamida la siiyey sir steve regrave oo sameyn jiray olympic qaaday five olympic oo rowen sameeyey marka dadkii dad badan ma lagu siin oo waxaa kamid a xitaa david beckham weli la siin oo heer erya adduunka meel kasta looga loola garanay marka birladan aan waxaan leeyahay hun aad baa mahadsanta casan birladan casa saa lay gartay ani laga siiyey aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad baa mahadsan casan dadkii ka dambeeyey oo dhahay ninkan hala siiyo waa gartay miyaa lagu codeeyey oo waxaad ku heshay in lagu codeeyey mase boqortooyada ayada ayaa ku qiimeysay oo si gaara go-aankaas u gaartay horta marka hore dadka waa la qiimeeyaa food baa lagalaa marka la baasgareeya haddana maxaa dhahay iyada ayadaa decisionka qaata marka ayadaa ay garatay laakiin marka ugu horeysa waa la codeynayaa oo loo sii sheegaya waa gartay waxaan arki jira biladihii hore markaad orodka ku qaado kii aad qaada kun iyo shanta boqol oo mitir oo kaleeto iyo waxaa la guddoons waxaad u hibeyn jirtay caruurtaada mataanaha marbaad u hibeysay intaan xasuusta gabadha yaree roone xaaskaaga ay dhasha sidoo kaleeto marbaad u hibeysay hadda tan yaad u hibeynaysaa in lagu yiri seer oo maaragtay inkastoon dareemayo maamuus lagu siiyey inay tahay haddana
hadda horta tan maxaa iska le ani horta dadkay garanaya jersiga sharafkayga faamigeyga dadkayga o dhan ani wax dadkayga mid o dhan faamigeyga ciyaalkayga xaaskayga intoo dhan dee biladan waa wax anigu keliga soo hooyey maa waa wax ani dadkii ila shaqeynayay ayna soo hooyeen sax marka biladan ummadda soomaaliyana dhinac bay ku leedahay oo waxaa kamida maxaa dhahaye horta runteeda hadan ku hadlo waddankan kasoo koray waddankeyga jabuuti sharaf buu ku leeyahay inbay ku leedahay waddanka ku dhashay soomaaliya inbay ku leedahay marka de dadkao dhan haddan ani ahay mufaarax xasan dadkii iga mid haa aniga way ku leeyihin dhalinyaro yar yar oo waxaa jirta mihnada orodka ee adigu haatan aad caanka kaga noqotay caalamka beegsanayo soomaali ah oo sidaadoo kaleeto soomaaliya ku dhashay ku korayoo weli jooga marka ma jeclaan lahayd inaad kuwaasi fursado siisa xataa dhalinyarada aad tababarto ama aad gacan siiso si xataa ay macno u yeeshaan adduunka
ha waan ku tali jiraa wallahi haddii ilahay dhaa haddii haddii ilahay dhaa taa waan ku tali jiraa casan sidii dhalinyaradu qaban lahayn amba coach noqon lahaa amba waxaan ka bartay orodka aan kusoo beri lahaa dad dadka waa waxaan ku tali jiro laakiin hadda iminka anoo hawsheydii tahay dee nin afar ciyaal baan ahay oo iska maqsuul baan xagga familiga xagga orodkana de waktigeyga markasta intaasumaan siiyaa oo tababarka umaan ku jiraa labada waktiba marka intan faraaqo le way yar tahay marka hadduu ilahay dhaa markaan joojiyo orodyaashaans leeyahay waxaan ku beerin karaa ku beeraya qofkii raba inuu ka gaaro heer orodka sidaadoo kaleeto maxaad ku dhihi lahayd ereyga aad isleedahay wiil dhalinyaro ama gabar dhalinyaro oo hiigsanaysa sidaadoo kale meel sare inay gaarto maxaad dhihi lahayd wallahi horta waa alxamdulilah meeshan ilaahayna keenay horta qofka saban wana chanceku haysto inuu ka faa'iidaysto waa waa waa wax waa wax important ah waa wax aad loo loo sameeyo marka chanceka animan ka faa'iidayso waxaan umada soomaali waxaan dhaha dadka chance kule meesha hadday tacliim noqoto hadday wax kale noqoto ka faa'iidayso waxa maaha inaan markasta iska reebno ina fiirsanaano madow baan ahay soomaali baan ahay sanaan ahay ma gaari karno oo negative waxay ma fiicna inkastoo waana haddaan adiga dadka qof kale laga rabo laba bersan waana aday saddex bersan ka keentaa meeshii oo aada u shaqaysay marka da-deydana waxaan ka bilaabay markaan laba toban jir ahaa iminkan waxaan saddex iyo soddon baan jiraa meesha ugu fiican baan ku joogaa marka intaasoo sanadood waan ku dadaalayay inde sidaan soddon sanad ugu fiicnaan lahaa marka dadaal bay wax kastaa u baahan tahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaan leeyahay salaan oo iyo waddankayga jabuuti oon kusoo koray ayaan salaan leeyahay bilada sharaftana ummadda soomaaliya oo meel kasta joogta adduunka haaska walale